Qoysas barakac ku ah Kam ku yaala deegaanka Lafoole oo lix kiiloomitir u jira degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay ka cabanayaan musuq kuwa oo muddo saddex sano deganaa halkaasi. In ka badan saddex boqol oo qoys oo barakac ku ah Kamka ku yaala deegaanka Lafoole ayaa sheegay in aysan wax gargaar bini'aadanimo ah ka helin intii ay degnaayeen Kamka. Hay'adaha ka hawlgala deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. Qaar ka mid ah guddiga Kamka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay ku sugan yihiin.
kaamkaan sanad iyo waa maasaad baa deganahay wax kama cunin waxna kama caban biyaha muslim baa noogu sadaqaysta waxaan ku gadanana ma haysano waxaa idinka codsanaynaa waxaana siinaysiin walaalayaalow gacantiina noogu siiya kaamkaanaan deganahay sanad iyo waa maasaad baa deganaa roobaa noogu da'ay dharmaayana cunayso waxaan haysanana ma leh waa nool kontaroolay laakiinse afgambiyaa ka dhac wax oo noola sii ma jirto wixii anaka noo soo baxo oo noolagu kormeero oo noola keeno meel kale baa la geynaa unagu cid waxna siisa ma jirto kaamka oo waxaa deganahay oo diimi aan deganahay saddex sano imini wax la jiro ahaan umehan joognaa waxna kuma haysano wixii oo inta ku cuni lahayn oon ku haysa lahayn kaamkii waa nagala wareegsadou haayaa unanka waa baahannahay walaalayaalow inaa unankana nala soo daydiinaan rabnaa nafaan ahni inaan guri noola soo gaarsadaan rabnaa dhiilinka kaankiisaan joognaa inaan noola soo gaar garabka noolaga soo qabtaan rabnaa raashinkilkeen waa la leexsadaa si degdegan guri inaan ku helnaan rabnaa eedhe warnoodanaye baan ku leenahay dan baana hayso daruuf adag baana hayso wadanka barbar baa yaalo waan baaba'nay waan burburnay marka nooga keeno masaakiinta waxeeloo keen tuugada afka u dhiganaayo ragga afka u dhiganayo u qiimeyneen tuugadu oo dadweynaha masaakiinta baaba'san burbursan war ma qadayno ilma dugsi waxaan ku dhibna ma hayno war waan baaba'nay kaamka baan dhex degannahay oraxda baana qabato dagaal baana heeyo war heedhe war nimanka naga qabta baan ku leeyahay waxaan cusubka deewan ka suganaynaa waxaan ka cabanaynaa saddex sano ka hor inay noo imaadeen hay-adda actit waraysi naga qaadeen g b c g b r naga qaadeen mar allaala markii oo magacyadeena ay soo baxeen ay ugu shaqeeyeen kaamo kaleeto hay-adda waxaa ka codsanaynaa inay naga qabtaan nimankaas hay-adda actit waxaan ka codsanaynaa inay naga qabtaan ninka la leeyahay cabdiwahaab oo magacyadeena ugu shaqeeyey kaamo kaleeto wixii amartaa noo soo baxay dhan aynaga afgambiyaan aan ka codsanaynaa aan ka cabanaynaa waxaan haysano ma lihin meesha annagana ku rafaasanahay deegaanaan nahay ee ma aragtaa intaasaan ka cabanaynaa nin cabasho waxaan ka nahay hay-adda actib g b r se naga qaadeen waana wareysteen baahihii kaamka waa arkeen si aad iyo aad inkastoo naafooyin agoomo rajo wax walba iskugu jiraan baahiha sa-adka kaamka ee arkeen magacii ay qaateen kadib waxaan ogaanay afar bilood kadib inuu magacii kaamka soo baxay heer waxaa la gaaray taleefanada xataa daawacno aanan la hadlin maamulka la xiriirnay oo waxna tixgeliya amana qiimeeya aan weynay magaceyni kaamkeenna loogu shaqeeya kaam kale kaamamkaa loo shaqeeyana kaambuushbirisyaal ay yihiin toddoba kaamay u shaqeeyaan kan hadda u dambeeya carbiska oo ku yaalaa kaam carbisaallaa boqol iyo konton qof ay u sawireen buushbiriis waaye tobani tobani foor bishii siddeedaad aa kaamkaas la aas-aasay xogta dhanna waa haayaa kaamniyaa la isleeyahay kaamam kale nawaaxigay u shaqeeyaan oo buushbiriisoo xaawo cabdi saddex buurood carbiska wallaahi anaga wax tixgelina kuma haysano kaamka ay aad iyo aad u baahiyiis u badan yahay